Xafladani lagu soo bandhigayay buugga loogu magacdaray guusha ardayga oo uu qoray Cabdicasiis Maxamed Cabdicasiis oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose munaasabada bandhigga buugga guusha ardayga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Maxamed Cabdicasiis oo ah qoraaga buuggani ayaa u mahad celiyay dadkii kala qayb qaatay soo saarista waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan u mahad celiyo dhammaan qof waliba oo runtii gacan iiga geystay gacanna iga iga siiyey in aan buuggan uu maanta soo baxo xafladiisana maanta aan halkan u fadhiisano waxaan awalan wa aakhiran u mahad celinayaa saaxiibkayga qaaliga ah ee aan aadku u jeclahay cabdiwahaab sheekh nadiir oo runtii siduu idin sheegayba buugga aniga aan qoray dabcan inta isaga u akriyay aniga maan akrin oo been kama sheegi karin inta uu isaga ka akriyay aniga kamaan akrin dabcan waa qof in badanna iga garab siiyey sidii buugga sixitaankiisii iyo wixii ku saabsanaa dhanka kale rofesor xasan cali nuur oo kamid ahaa martidii kasoo qayb gashay bandhiga ayaa cabdicasiis maxamed cabdicasiis ku bogaadiyey dadaalka uu ku bixiyey qorista iyo soo saarista buugga loogu magacdaray dhabaha guusha ardayga waxa uuna sheegay ardaydu haddii buuggani ay akhristaan inay wax badan ka faa'iidayaan inaan u hambalyeeyo cabdicasiis maxamed cabdicasiis oo ah qoraaga oo ku guulaystay inuu isu keeno dadkan ama ay magaciisa ama wax soo saarkiis ama garashadiis ay isugu yimaadaanna waxaan u diraa mahadna gaar ahaan u diraa waana u hambalyaynaa waxaan leeyahay iga guddoon hambali iyo bogaadin waxaan rabaa koraa igana rabaa inaan igana u mahadnaqo dadkii soo abaabulay xafladan dhammaan igana waxaan rabaa inaan u mahadnaqo sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo kasoo qaybgalayaasha oo halkan fadhiya haddaan halkaan intaas ka nimaado buuggan wada waa haysataan oo waa laga hadlay horteenna waa laga hadlay dhabaha guusha ardayga haddii la dhahay haddii qof kastoo ardayga inuu guulaysto u jecelya waa haddaad arda tahay laakiin iskama guulaysan kartid haddaadan soo akrin ama aadan soo raacin waxyaabaha halkan ku qoran xildhibaan shire cabdi maxamed guddoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland oo madasha hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dhallinyaradu ay wax uriyaan aqoontuna ay tahay lagama maarmaan aqoonta waa lama huraan waa qof aan wax aqoonina wax kama xishoodo qofka markuu jaahil yahay ma kala garan karo waxa xun iyo wax fiican ma kala garan karo marka sidaa darteed waxaan inkagu hambalyaynaya mar labaad qoraaga buugga iyo inta kasoo qayb gashay aad i aad baa u mahadsan tihiin waxaan in rajaynayaa guul waxaan in rajaynayaa barwaaqo waxaan in rajaynayaa nabad iyo qof kasta oo ka mida arday ah inuu maanta ku fikiro inuu waqtiga waqliba isna inuu buug uu soo qoray xaflad noocaan ah inuu ku tashto halkaa muddooyinkii dambe dhalinyarada soomaaliyeed ayaa ahaa kuwa ku dhiiranayay soo bandhigista hibooyinka iyo hal abuurada kala duwan ay leeyihiin oo ay qoraannimadu ka mid tahay